habeenkii xalay waxaa magaalada muqdisho ka dhacay weerar kala duwan oo ay qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo lagu beegsaday saldhigyo iyo xarumo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka weerarka koowaad oo ahaa kan ugu culus ayaa waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigga askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen degmada kaxda ee magaalada muqdisho halkaasoo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka war-saxaafadeed kasoo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu faahfaahiyey weerarada ka dhacay magaalada muqdisho ee uu ugu wen yahay kan cagmarinta ah qeybaha hore ee war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi ciidamada mujaahidiintu waxa ay xalay saqdii dhexe weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigga ciidamada riddadu ku leeyihiin degmada kaxda ee magaalada muqdisho weerarka oo dhacay saacaddu marka ay ahayd toddoba saac iyo konton oo habeennimo ayaa ku bilowday camaliyad disishaadi ah oo lala beegsaday saldhigga kadibna waxaa xigay ciidamada mujaahidiinta oo dhowr jaha ka weeraray cadowgii halkaasi ku sugnaa dagaal muddo kooban socday kadib ciidamada mujaahidiinta waxaa u suura gashay allah fadligiis inay jebiyaan murtadiinta si buuxdana gacanta ugu dhigaan saldhigga degmada ayaa lagu jiri war-saxaafadeedka war-saxaafadeedka kasoo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale lagu sheegay in isla xalay muqdisho ay ka dhaceen weeraro lala beegsaday askarta dowladda federaalka waxaana lagu yiri sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen fariisimayaasha cadowga ee deegaanada arbacow buurta cali janaale iyo jasiira waxay sidoo kale kamiin u dhigeen ciidamo murtadiin ah oo kasoo baxay dhanka degmada dharkiinley weeraro kale oo berber socday weerarka lagu ekeeyey saldhigga degmada kaxda ayay mujaahidiintu la beegsadeen xiryo ciidan oo uu cadowgu ku leeyahay degmooyinka wadajir iyo wardhiigley gaar ahaana agagaarka xerada xalane iyo madaxtooyada looga arrimiyo kooxda riddada ayaa sidoo kale lagu yidhi bayaanka qeybaha dambe ee bayaanka waxaa lagu sheegay in khasaaro xoogan askarta dowladda federaalka lagu gaarsiiyey weerarka cagmarinta ah sidoo kalena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay saldhigga kasoo daayeen maxaabiis dhowr ah waxaana lagu yidhi waxaa jira khasaaro xoogan oo cadowga kasoo gaaray weerarka cagmarinta ah ee xalay lagula beegsaday saldhigga degmada kaxda halkaasoo lagu dilay askar fara badan laguna dhaawacay qaar kale halka maxaabiisna gacanta lagu dhigay mujaahidiinta ayaa dhanka kale soo furtay maxaabiis muslimiin ah oo ku xirnaa saldhigga degmada kaxda kuwaas oo dulmi iyo xaqdarro lagu haystay markii uu howlgalku soo idlaaday mujaahidiintu waxa ay burburiyeen saldhigga degmada kaxda waxaana goobta lagu gubay dhammaan gaadiidkii ciidan ee halkaasi yiilay wixii faahfaahin ah ee intaasi dheer dib ayaan kasoo gudbin doonaa insha allah ayaa lagu soo gabagabeeyey war-saxaafadeedka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalada xalay ka dhacay magaalada muqdisho ayaa diraya fariin ku wajahan hogaanka dowladda federaalka oo inta badan caasimada ka qaaday ciidamadooda iyagoo u daadgureeyey furimaha dagaalka ee shabeellaha dhexe iyo galgaduud weerarada xalay ka dhacay magaalada muqdisho ayaa kusoo aadaya iyadoo maalintii shalay camaliyad nafurnimo ah lagu weeraray xarun ku taalla jidka warshadaha ee magaalada muqdisho taas oo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ay maalgelintoodu leedahay dowladda imaaraadka carabta camaliyadaas nafurnimada ah ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday saddex iyo labaatan xubnood oo isugu jira askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa xarunta waxaa sidoo kale lagu burburiyey gebi ahaanba xaruntii uu bartilmaameedku ahaa iyadoona halkaasi lagu gubay gaadiid badan oo ay lahaayeen askarta dowladda federaalka iyo keedkii hubka ee ciidamada u yiilay xarunta